waa ogsoontihiin turkiya waxay noo timid wakhti xasaasi ah runtii shacabka soomaaliyeed ma halmaami doono maxaa yeele qofka ku siiya waxaad u baahan tahay iyo qofka adoo dheragsan wax ku siiya isma laha run ahaantii turki waxay noo imaatay xilli abaarna haysatay colaad aan ku jirnay qaxooti iyo dhibaato fara badan ay dalka ka taagnay taas taariikhday noo gashay ummadda soomaaliyeed waxaan leenahay dalka turkiga ma hilmaami doonto tan xigta kaalinta ay wadaan oo taakulaynta ah oo dhinaca bani aadamnimada dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca tababarka iyo dhismaha ciidamadaba meelna uma kala harin anigoo ku hadlaya magaca ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa ummadda soomaaliyeedna way idiin og tahay kaalinta aad ku jirtaan